بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد waaalihi wasaxbihi ajmaciin waa kelimadii afaraad ee waxaana ugu magac daray maa hiya alcibaada ama taaca dhe ama cibaado dhe maxay tahay sidii aan horey u soo sheegay waxay ahayd inaan idinkaga hadlo taacada noocyaalkeeda oo inay tahay ramadaan in la qabto waxaa ii soo baxday in ay ka habboon tahay horta bal taacada waxa la yidhaahda inaan dadka u sheego liannahu dad badan baa waxay daacadiiba u yaqaaneen ama cibaadadii nin waxaa weyaa nin oo dariiqa suufiya wuxuu shiikhiisa ka gaaro daaco u yaqaanaa nin kitaabkaas waxaa ku qoran haamishkiisa daacad buu u yaqaanaa fulaan wuxuu sheegay marka horta daacada maxay tahay inteesa laga keenaa sida ayna u dhicin in wixii iska kayn dhexyaacaan marka bal aan cibaado dhahno waxa ilaahay loogu dhowaada maxay yihiin cibaado luqa ahaan waxaa lagu yidhaahdaa carabiga alinqiyaad walistislaam ilaahay oo loo hogaansamo cubuudiya laga keenay markuu qofkan qof leeyahay addoonkaygii markaad leedahay adigu kuu khuduucsan yahay marka adiga addoon ilaahay u khuduucsan baa tahay cubuudiya waxaa weeye tastas'il biamrillaahi wa tanqaadu lahu marka sharcina waxaa la yidhaahdaa kul اlaqwaal walafcaal alati yuxibuha allahu tabaaraka ama kul alacmaal min alaqwaali walafcaal alati yuxibuha allahu tabaaraka watacaala acmal kasta oo ama qowl ha ahaado ama ficil ahaado ama niyad ha ahaato ou ilaahay jecel yahay ilaahayna ma jeclaado waxuu asaga yiraahdo waxaasa laygu caabudo waxaan ahayn marka iyo inuu nebigiisa sheegay inuu asaga isu sheega mooye sidaa awgeed cibaadada waxay ku dhisan tahay raacid waxaa weyaan jid lagu jeexay oo inaad raacdid ay tahay marka cibaadada ma aha waxaana ila wanaagsanaa ilaahay ku caabudaa salaadaana ila wanaagsan ama waxaanbaa ila wanaagsan dariiqadaana ila wanaagsan ma aha waxa weyaan wixii lagu jideeyey walidaalika waxaa laleeyahay cibaadada asal inay la sameeyo waa mamnuuc ilaa inuu ilaahay idmo ama rasuulkiisa calaa lisaan rasuulhi ou ku idmo walidaalika dadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam loo soo diray markuu yimiday waxay ay samayn jireen cibaadaad oo ay leeyihiin asnaamteenna na amarta ilaahay wuxuu ihi am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah ma waxay leeyihiin dad ilaahay wax la wadaagsado oo diintii u jidaynaya diin ousan ilaahay idmin miyaa jiro macnaha waa waa mamnuuc inay jirto cid ilaahay wax lale subxaanahu wa tacaala marka fi saxiix waxaa ku sugan man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad ninkii camal qabto oo cibaado ah oo jidkii nebiga iyo dariiqadiisina aan ku sugnayn fahuwa raddun ay marduudun waa lagu soo celinaya liannaha waxaa weeyaan ilaahay wuxuu ku leeyahy caabud saana iyo caabud laakiin ilaah waan kuu caabudayaa sidaan rabaan kuu caabuda maya taas waa lagaa diiday riwaayo kale waxay leedahay oo isla saxiixa man axdatha fii amrina maa laysa minhu fahuwa rad ninkii nagu soo kordhiyo diinteenna waxaan annaga aanan amrin waa lagu soo celinayaa walidaalika dadka ahlulcilmiga waxay isku waafaqsan yihiin camal kasta iyo cibaado kasta oo la sameeyo siduu maqbuul u noqdo laba shardiyaa laga rabaa shardiga koobaad waxa weeyaan inuu ilaahay ula jeedo alikhlaasu lilaahi fiihi camalkan inaad u qabanaysid ilaahay dartiis ee dad aad isaga gadaynin haddaad dukatid nin fulaan ha ku arko ama neefkaanaad gowracdi fulaanan u gowraca iska leh haddaad tirood bismillaahi iyo aad baad dhihinood ilaahay ula jeedsan taa waxa weyaan camal soconaya ma ah ilahi wuxuu iri faman kaana yarjuu liqaaءa rabbihi falyacmal camala saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada ninkii doonayo inuu ilaahay la kulmo oo faman kaana yarjuu liqaaءa rabbihi falyacmal camala saalixa camal toosan oo hagaagsan ha qabsado ousan ilaahay waxba ugu darin liannahu ilaahay man camila camala ashrakahu fii gayri taraktuhu wa shirkah haddii camal qabatid oo tiraa ilaahay fulaana isla leh waxaa weye xataa ilaahay taas ma aqbalay famaa baalug haddaa tiri camalkan fulaanan u qabta ama fulaanan isaga gadaa ninkan amiirka ha ku arka ninkan ra'iiska ha ku arka ninkan sheekha ha ku arko yaad u soo gelaysaa waxba kama jiraan waxaas shardiga labaad waxaa weeyaan camalkii ilaahay baad ula jeedaa waa inaad hadan rasuulka ugu dayataa rasuulku waxaa loo soo diray dad iyo habow waxaad rabta inaad inaad ilaahay cibaadadu idiin amray jidka nebiga halay soo mara buuri ilaahay jid adiga iska jeexatay ma aha markaasaa ilaahay sidaa wuxuu iri qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah haddii aad tihiin kuwa ilaahay jecel fattabicuunii ku dhahali nebi maxamedo aniga isoo raaca ilaahay aniguu idinku jeclaana markaas jidkayga haddaad raacdaan walidaalika xasan اlbasri baa waxaa laga wariyey inuu yidhi zacama qowm anahum yuxibuuna allah faاbtalaahum اllah bihadihi اlaaya qul in kuntum tuxibuuna allah faاtabicuuni yuxbibkum اllah dad baa sheegteen ilaahay aan jecelnahay markaasaa aayaddan lagu imtixaanay inay ilaahay jecel yihiin bal ariiqii nebiga ma soo raaceen masamaye walidaalika ibnu kahiir aayaddan markuu agmarayay tafsiirkiisa wuxuu ku yidhi aayaddan waxay tahay midda oo xukumayso nin kastoo ilaahay maxabadiisa sheegto oo nebiga dariiqadiisana aan marin waxaa la ogyahay buuri inuu been uu ka sheegay dariiqadaas lagamana aqbalay ilaa uu kaga soo laabto dariiqadii nebiga aqwaashiisa iyo acmaashiisana uu ku miisaamo nebiga caleyh salatu salaam sunnadiisa marka taas waxaan ka ogaanay nebigu wax lalama laha waxaa khata jiddan ah dad badan baa nebiga iyo maxaan ku irahdaa sheekh fulaan iyo ama imaam fulaan maalik abu xaniifa abubakrin cumar iyo nebiga iyo waxaa u arkaa dad wada sisiman oo hadalkoodiiba isku si loo qaadan kara lahaa saas arinta maaha laa wa alfu laa kulligood waxaa ku qasban yihiin nebiga inay raacaan inay raacaan bay ku qasban yihiin lama dhahayo haddii aad aragtid nin imaam ah sunnadii nebiga hadalkiisa uu khilaafsan yahay waxaad leedahay imaamkan intuu ka keenay hadalkan waa intaas oo sunno kale nebiga ka soo aroorta ay jirtaa mooye lama dhahaye nebigana saanuu yiri shaaficina saanuu yiri ama sheekh cabdiqaadir saanuu yiri yaan raacnaa masaladaas waa shirki waay ma dhici karayso diin ilaahayna ma ah ayib marka sidaas awgeed yaa salafka waxaa lagu aqooni jiray inay soo yiraahdaan nin baa wuxuu yiri imaamu axmed baa yaa wax soo daliishtay markaasaa waxaa layihi hadalkaa aad sheegtay oo sunnada ah ibnulmubaarak cabdullaahi ibnulmubaarak yaa sidaasi ka duwan yiri axmed soo soo gaaba wuxuu iri ina ibnalmubaarak lam yunzal caleyh min asamaa aniga ma ogeori ibnu mubaarak goormuu nebi noqdo oo samada wax looga soo dejiyey aniga nebi oo loo soo waxyoodan ka hadlayahay qof oo salafkii kamid aho inuu nebiga raaca ou yahay hadalkiisa hadal barbardhigaya buuri sidaasoo kale imaamu axmed waxaa lagu yiri ibn ibraahim ibni adham waa nin zaahid ah oo taqi ah yaa saan laga wariyay balka warana layiri sunnadii nebigana saanay leedahay markaasuu iri waqacnaa fi bunayaati ariiq buuri walle maanta waxaan ku dhacnay buuri jidihii jidadkii yaryaraa oo soo xirmay baan maanta qaadnay buuri liannahu nebiga sunnadiisa waxaa weeyaan waa jid jeexan oo siraat almustaqiim la yiraahdo oo nebi muxamed ka bilowda ilaa jannada ilaahay ku gaarsiinaya wa ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih marka jidka nebiga waxaa waa jid dheer oo halkaa ku gaarsiinayo ulaaئika aladiina ancama allahu calayhim min الnabiyiina wالصidiiqiina wالshuhadaai wالصaalixiina waxasuna ulaaئika rafiiqa dalika alfadlu min allah jid sidaas u cad baa la doonaya marka lama rabo in nebiga calayh الsalatu salaam dad la barbar dhigo ma soconayso walidaalika ilaahay wuxuu noogu yeeray laqad kaana lakum fi rasuuli اllaahi uswat xasanat liman kaana yarju اllah walyowm alaakhir dadkii oo dhana khidaab loo jiday waxaa lidhi dadya habow waxaad leedihiin nebi maxamed inaad ku daysataan waxaana ku daysanaya ninka ilaahay inuu la kulmo doonayo qiyaamana inuu badbaado doonayo nebiga jidkiisau raacaa sidaasaa layidhi ummadda kasoo bilow kan ugu fadli badan abuubakar ilaa qiyaama saacada dadka ay ku dhacayso kulligood waxay ku qasban yihiin inay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay raacaan waxaa kugu daliila abuubakrin baa ummadda ugu fadli badan oo mubashar biljanna afdalu hadihi lumma biitifaaq oo biijmaaci waxaa laga wariyey bukhaari iyo muslim oo qowlkiisu ku soo arooray lastu taarikan shay-an kaana rasuulu llaahi yacmalu bihi ilaa camiltu bihi akhshaa in taraktu shay-an min amri an asiiqa hadalkaas fiiri wuxuu iri markuu ummadda uu madax u noqday nebiga markuu dhintay khaliifa u noqday wuxuu iri wixii nebiga ka sugnaaday ka tegi maayo siduu nebigu u sameeyey baan u samaynayaa waxaan ka cabsanaa haddaan ka taga buuri shay nebiga uu samayn jiray inaan dhumaan ka cabsanaa marka nebiga jidkiisaan raaca falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim waxaad wada ogtihiin saddexdii saxaabi ee nebiga gurigiisa yimaadeen oo yidhaahdeen nebiga siduu u cibaadaysanaa in wax kasoo ogaanaan doonayna caliyu bna abi aalib baa ka mid ah oo aad taqaaninoo khulafaa raashidiin walcashara almubashara biljanna ka mid nebigas ay weydiiyeen se uu cibaadaysto habeenkii waxay arkeen marna inuu dukanayo marna uu jiifanayo reerna waa leeyahay marna waa soomaa marna waa anfuraya markaasay fakaanahum taqaaluuha buuri raawigu way la yaraatay nebiga cibaadadii aan ka filayni mid mid ka yar buu samaynaya haddana waa isqabteen waxay idhaahdeen war nebiga lamid ma ihin nabiga ilaahay qad kafara allaahu lahu danbahu maa taqadama maa taahar nabiga ilaahay dembigiisa kii hore iyo waxa dambe ou samay doonaba waa loo dhaafay wax yar haduu sameey iyo wax badan haduu sameeyaba jannadiis iska diyaar wa annaga laakiin waa dembi badanahay dadaal dheeraad ah nagala rabaa maxaa talaa bay yidhaahdeen marka way soo jeediyeenoo xadiidka saxiixa waxay yidhaahdeen nin wuxuu i ani naagmaba guursanaysainba adduunya iskugu mashquulininba ilmo iyo caruur iyo masruuf iyo saan u gelin naagmaba guursanay mid kale wuxuu iri habeenkii hurdada waaba iska dhaafur habeenkaanoo dhan qiyaamuleylan ku jira mid kale wuxuu iri marnababa anfurayaba aniga weligeyba waa soonaanaya nebiga markuu yimid baa loo sheegay ragaa gurigaadii miseedaasayna isdhaafsadeen baa layiri nabiga caleyh salaatu wasalaam wuxuu iri aniga horta dumar waa guursanayaa buuri midda kale habeenka marna waan dukanayaa marna waan saaxanayaa marna waan soomayaa marna waan anfurayaa buuri faman ragiba can sunnatii falaysa minii buu ku daba daray sidaas aniga aan samaynaya ninkii ka maqnaado ka wareegto sunnadaydi ma raacsano marka in in la wada soomo maalmaha dhan waxaa ka fiican inaad maalinna soontid maalina aad anfurtid bishii ama qeyb ka soontid qeybna aad ka tagtid inaad habeenkii soo wada jeedo min almaqribi ila alcishaa ila salaati alfajri waxaa ka fiican bal waxaa weyaan waxaa hadiga nebiga ou yahay inaad qaarna ka hurudid qaarna aad soo jeedid nebiga marka wuxuu iri qiyaam waxaa ugu fiican qiyaamkii nabilaahi daawuud habeenkii niskiisa uu saaxanay thuludkiisana waa istaagay markuu saddex loo dhiga qeyb uu dukanay haddana qeybta ugu dambeysano suduskana waa hurday buur marka wuxuu nebigu wuxuu iri qiyaam daawuud wax ka fiicanna maba jiraanba ninka soo jeeda marka waxaa ka fiican nabiga nusannadiisa ninka raac calayhi salaatu wasalaam marka nebiga sunnadiisa in la raacahu waxa yar oo nebiga looga daydo waxay ka fiican tahay wax badanood aad iska qarda jeexdo ayib marka waxa weeyaan waxaa asaas u ah oo dadkoo dhan waajibku ah bal dadka ma aana ambiyadii horo ilaahay uu soo saaray ee nebi moxamed caleyh salaatu wasalaam ka horeysay waxaa la dhihi jiray nebi kastoo soo baxo waxaa la dhihi jiray haddii uu ay nafta kula gaarto cumriga kula dheeraado oo nebi moxamed aad gaartid waxaa lagu amraya inaad rumaysid aad u gargaartid aadna raacdid ma ogolaatay haa ambiyada koraa ballankaas laga qaadi jiray qاl tacaalى fi suuraةi ali cimraan waid akhada allahu mihaaqa الnabiyiina lama aataytkm min kitaabi waxikma ثuma jaءakum rasuulu muصadiqu lima macakum latuؤminuna bihi walatansurunah qaala aaqrartm waأkhadtm clى dalikum isrii qaluu aqrarna qaala fashhaduu ana macakum min الshaahidiin yani aayaddaas khulaasadeeda waxaa wa ilaahay ambiyadii hore wuxuu ka qaadi jiray ballan adag ou dhihi jiray haddii uu nebi idinla yimaado oo nebi muxamed ah kitaab iyo xikmad asigoo ood jidkii ambiyada hore raacsan waxaa idinku waajiba latu'minuuna bihi walaa tansurunna inaad rumaysaan oo jidkiisa ku raacdaan oo aad u gargaartaan markaasaa ilaahay wuxuu ku dhihi jiray a aqrartum wa akhadtum calaa dalikum isri arrintaas ma qirteen oo ma qaadateen oo ballankayga ma fulinaysaan qaaluu aqrarna ilaahay wuxuu iri fashhaduu ana macakum min ashaahidiin ambiyadii horaa laga dalba inteed joogtaa marka adiga nabiga calayh salaatu wasalaam wax lalama yeesho karo walidaalika ilaahay wuxuu iri man yuطici rasuula faqad aطaaca allah rasuulka ninkii ku ateeca fii mutaabacati afcaalihi wa aqwaalihi nebiga jidkiisa in ninkii raaco ilaahay jidkiisau raacay leannu ilaahay baa soo dirsaday asiga raalika wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu rasuulkaasaan soo dirsaday dadii habow wuxuu idinla yimaadana ka qaato wuxuu idiin diidana ka fogaada marka rasuulku waa maclam daacada ilaahay iyo raalinimadiisay tusinaysaa nabiga caleyh salaatu wasalaam walidaalika nabiga caleyh salaatu wasalaam wuu dabaqi jiro wuxuu dhihi jiray dadka sidaas inuu yihiin bay ogyihiinoo salluu kamaa ra'aytumuunii usallii dadka wuxuu leha wardadii habow aniga ifiirsada saan aniga u dukanayo isku daya inaad u dukataan xajka markii la yimaado wuxuu ihi hadaloo dhan ani idiinma gaarsiin kariye intiin hadal idinku gaarsiina hadalka u qaata inta kale ficilkayga ka litaahuduu canii manaasikakum marka taa waxaan u jeednaa inaan xoogga saarno horta nebiga sida wuxuu noo jiday inaan raadinoon ogaano kadibna aan ku raacno haddana aan ku mitidno inaan dadka sidaas u gaarsiino abu darin radia allaahu canhu markii maxaan ku iraahdaa la weydii sunnada nebiga asoo faafinaa layidhi joog sidaan hadhihin hadalkan dhib baa ka imaanaya markaasuu wuxuu iri low wadactum samsaamata calى hadihi waashaara ilaa qafaahu ثuma danantu anii unfidu kalimata samictuha min rasuuli اllaahi qabla an tujiizuu calaya laanfadtuha buuri haddii ay dhacdo waxaan nebiga ka maqlay ha gaarsiinina haddaad i tiraahdaan oo aad seef qoorta iga saartaan oo ay ila muuqato intaynan aan qoorta layga goynin inaan nebiga hadalkiisii aan idin soo gaarsiin karo kama taradudi lahayn horyaan idin gaarsi lahay oo ma dhihi lahayn seef baa qoorta iga saaran oo furso aan nebiga hadalkiisa u gaarsiiya ma haysto ma dhihi lahayn buuri waxaan intaa uga gol leenahay waxa weeyaan waxaa inoo imaan doonta daacad baan ka hadlaynaa ama cibaado baan ka hadlaynaa ama ramadaanka ha noqoto ama kheyrkeeda ha noqoto waxaa imaan doonto waxyaalo badan oo khilaaf uu dadkii dhex maray oo dee waxaa weeyaan intaa culammada iyadoo aan xumaan laga sheegaynin yaa nin kastaba wuxuu leeyahay nebiga siduu rabay aan raadinaya dadoo dhanna xaqa ma wada helo qaarna way helayaan qaarna way waynayaan xaqana ma tacadudo ma dhici karto in tiraa imaamkana waa sax kana waa sax kana waa sax ma jirto xaqa waa waaxid waa midkuu nebiga la yimid marka inaan ogolaano cidda annaga inaan ku dayanna aan nahay nebi maxamed inuusan dad nooga darsoomin bal ibnu cabaas waxaa la yidhi mutcada markuu ka hadlayay a layidhi cumar iyo abuubakrin yaa mutcadii ay diideen baa layidhi markaasuu wuri xadadii habow yuushuk an tanzila calaykum xijaaratu min asamaa ani waxaan ka cabsanaa buu wuri inay dhagaxyaal ay samada idinkaga soo daataan aniga waxaan idinkaga hadlaa nebiga markaasaad aad abuubakrin iyo cumar hadalkoodaad barbardhigaysiin buu iri war nebiga lama lala ma lala sinaan karo raggaa rag waa weyn weeyaan laakiin waxay ku weyn yihiin oy biqiimaha ku mutaysteen ay nebiga sunnadiisa inay raacaan iyo dadaalka ay ku bixi jireen weeyaan hadday dhacdo ninkood ayaga ka mid ah in la arko hadalkiisa ama ficilkiisa nebiga sunnadiisa inay khilaafsan tahay waa laga soo tegaya nebiga tiisaa la aadaya nebiga cid la barbardhigi kara ma jirto muqadimadan waxaan ula jeedaa hadhow qiyaamkii hadduu yimaado ducadii hadday timaado daacadii hadday timaado si kala duwana loo samaynayaa dadkii kun wuxuu ku leeyahy fulaana kan saa yiri kan fulaana yiri kan fulaana yiri waxaan rabnaa intaasoo dhan inaan kala dhex baxno nidhaa nebiga muxuu yiri horta inaan helno weeyaan haddii aan nebiga aan ka wayno in sunnadiisa ay ku sugan tahay kadibba aan ka hadalno laakiin waa inaan raadinaa marka nabiga caleyh salatu salaam sunnadiis kelimadan waan ku soo noqon doonaa intaanan daacada iyo cibaadada ka hadlin ramadaanka waxaa laysku haysto cibaadada dadka ama qiyaamka ama keyfiyada loo samaynayo waan ka hadli doonaa insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullah